بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أنت تاريخه وتضوض الربيع الأول كون أفر بقول أفرتني أفر هجري maalintan waa maalin isniina waxaan ka warbixinaynaa howlgallo ka dhacay degmada beledweyne ee wilaayada hiiraan si aad og tihiinba halkaa waxaa ka socday dhaqdhaqaaq looga soo horjeedo towxiidka iyo shareecada islaamka hadafkiisuna yahay in la dumiyo wilaayaadka islaamiga ah oo dadka ku kala saaraya kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sal alay wasalam waxaa iska bahaystay dhaqdhaqaaqaas cadow kala duduwan waxaa ka mida saliibiyiin ama kiristaan kuwo cad iyo kuwo madowba leh waxaa ka mida murtadiin ciidan lagu magacaabay oo kooxda riddada u diiwaan gashan waxaa ka mid ah kuwo maamul goboleedyo loo bixiyey waxaa ka mid ah maleeshiyaad murtadiinah oo macawisley loo yaqaan mujaahidiintu dhaqdhaqaaqyadaas ay cadowgu wadaan si fiican ayay waxaa weeyaan ula socdeen uguna kuurgalahayeen ugana fiirsanahayeen waxayna go'aansadeen in ay tallaabo ciidan ka qaadaan maantay ayaa waxaa weerar lagu qaaday xarumahooda kuwa ugu muhiimsanaa murtadiinta iyo maleeshiyaadka macawisleyda la yidhaahdo laba camaliyo ayaa waxaa lagu beegsaday xarunta loo yaqaano lamagalaay oo ku taalla degmada beledweyne halkaasna waxaa ku yaallay intooda badan xarumaha murtadiinta ama kulligoodba halkaas xeradaas ayay ku dhex yaalleen meelaha la magacaabi karo oo ku dhex yaalla xerada waxaa ka mid ah dhismayaasha madaxtooyada hirshabeelle waxa lagu magacaabo waxaa ku yaallay xarunta ay ku shaqeeyaan maamulka ugu magacaaban hiiraan waxaa ku yaallay jawaasiista murtadiinta ama sirdoonku dhismayaal ay ka howlgalaan waxaa ku yaallay degmada beledweyne xafiis ay ka maamulaan murtadiintu waxaa ku yaallay qaybta xashdiga iyo abaabulka maleeshiyaadka murtadiinta oo macawisleyda loo yaqaano labada camaliyo waxay si fiican u beegsadeen hadafkii loogu talagalay una burburiyeen waxaana halkaa ka dhashay khasaare aad u fara badan oo naf iyo maalba leh saacado kadib waxaa dhacday camaliyo saddexaad oo beegsatay ciidamo soo gurmaday oo isugu jira xabashida etoobiya oo kiristanka ah jabuutiyaanka murtadiinta ah iyo murtadiinta kooxda riddada saddexdaa camaliyo marka laysku daro waxay dhaliyeen khasaare aad u fara badan oo gaadhay murtadiinta dhimashadu waxay ka badan tahay boqol dhaawacuna intaa waa ka sii badan yahay dadkaas halkaa ama ku dhintay ama ku dhaawacmay waxay ahaayeen intooda badan a'immatul kufri isugu jira kuwa xildhibaanada lagu magacaabo guddoomiyeyaal guddoomiye xigeenno saraakiil ciidan kuwo sirdoon iyo qabqablayaal dagaal halkaas dhammaan waxaa ku dumay dhismayaashii ku dhex yaallay xerada lamagalaay oo dhulka la sinmay intaa haddaan uga baxo warbixinta camaliyaddii iyo wixii dhacay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiya allah subxaana wa tacaala oo camaliyadaas mujaahidiinta u fududeeyey marka labaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celinno mujaahidiintii fuliyey camaliyaddaas kuwii ka soo shaqeeyey abaabulay lahaa maskaxda iyo abaabulka iyo qorshaha halkaa la geliyey ilaahay camalkiinna iyo wakhtigiinnii iyo juhuuddii aad geliseen halkaas haydinka aqbalo miisaankiinan ha inii saaro gaar ahaan istishaadiyiintii waxaan leennahay ilaahay shahaadadiinna ha aqbalo hana idin gaarsiiyo manaasisa shuhaddada jannada ay ku leeyihiin taasoo ah maca annebiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqaa waxaad hurteen naftiinnii si ay kelimada ilaahay kor u noqoto shareecada islaamka dhulka loogu maamulo gaalada iyo murtadiinta looga xoroobo beledkeennu iyo dhulkeennu u noqdo beled muslima oo xor ah si uu kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulku ay u noqoto kuwa xukuma addoommada ilaahay markay isqabsadaana lagu kala saaro sidoo kale waxaan u tahniyeynaynaa oon mahad u celinaynaa walaalihii juhuuddooda geliyey halkaas si camaliyadaasu ay u fusho iyo cid kasta oo gacan ku siisay in camaliyadaasu fusho farriin ku socota muslimiinta waxaan leennahay annagu waxaan nahay mujaahidiin u dagaalamay ilaahay jidkiisa waxaan la dagaalamaynaa gaashaanbuur gaalo ah kuwaasoo ku xadgudbay diintayadii naftayadii maalkayagii sharaftayadii iyo wax kastoo agtayada ku weynaayo muqadas ku ahaaba waxaana noo dhexeeya dagaal aan waxba la iskula haraynin waxaan leennahay qof kasta oo qayb ka noqda mashruuca shahaadala dirirka ah oo uu hormuudka u yahay xasan gurguurte oo looga soo horjeedo ilaahay kitaabkiisa looga soo horjeedo shareecada islaamka in lagu dhaqmo oo ah in wilaayaadka islaamka la dumiyo oo ah in maarata dimuqraadiyadda iyo qashinka iyo gaalnimada la faafiyo ayaga ayuu la mid yahay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu waman yatawallahu minkum fa innahu minhum halkan waxaan uga jeedinaynaa dadka ku kadsoomay mashruucaasuu gurguurta ku dhawaaqay hormuudkana uu ka yahay oo gaalnimada oo ashaadala dirirka ah oo shareecada la dirirka ah oo kitaab la dirirka ah oo dimuqraadi faafiinta oo gaalagarabsiinta ah qof kastoo ku kadsoomay oo daba rooray waxaan leenahay toobad baa furan ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqo ka soo har ilaahay u toobad keen ka soo noqaan leenahay muslimiinta waxaan leenahay ka dheeraada xarumaha cadowga oo murtadiinta xarumahooda iyo gaalada xarumahooda ka dheeraada saldhigyada ciidan ka dheeraada xafiisyadooda maamul ka dheeraada huteelada ay degan yihiin ka dheeraada maxaa yeelay kulli meelaha aan soo sheegno o dhan waxay noo yihiin taargad sharci ah waana beegsan doonnaa insha allahu tacaala gaar ahaan waxaan leenahay maamulka gobolka hiiraan ugu magacaaba murtadiinta goobaha ay ku shaqeeyaan agtooda ha laga dheeraado ha laga fogaado ha laga fogaado ha laga fogaado naftiinna iyo maalkiinnaba kala durkaalkaas gaalada waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi qul liladiina kafaruu satuqlabuuna wa tuxsharuuna ilaa jahannam wa bi'sa almihaad gaalo iyo inta la socota waa laydinka adkaan jahannabaana la idiin soo xashrin doonaa insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq